alxamdu للh رb العاalمين والصلاaة وسلام عlى عibاadih اldيn اصطفى faتلhصa min ذalik inta aynu soo sheegnay waxaa ka soo saafi noqday أna النصفa fardu خaمسaة nusku inuu yahay شhan qolo faradkood nusku shan qolo farad u yahay oradan sida yaru kugu soo lafisee aada buu kugu soo dhib yareeyay waa habaa dabasti una ka dhici haadu imisay keentaa hamsa ilan waxa weeye abjadhu adeeda baktiis abjad waa afar xaraf iyo hu waa xarafka shanaad habaa ba-duna labay keenaysa da abjad de xarafka afraad isaguna aha haba da bas ba labaad baa iyadana jirta zaiduna abjad huwaz waa toddoba haba dabas sidaasoo lala soconay way marka shantii buu tirinaya azawju fi xaalatin xaaladaasi goor ma ahayd markaan farac waarisi jirin wlbintu wa bintu lbn markay keli noqdaan ee aanay mucasib wadanin laakiin mucasib walaalkooda hadduu jiro sidee ula qaybsanayaan lidakari mil xadi nutayayn wlktu shaqiiqa aw lab uktada markaa shaqiiqada ah ama taa labka ah oo iyadana maxaa shardi ahaa inaan mucasib jirin macnaha markaynu leenahay mucasib dee walaalay la qaybsato lidakari mitl xaqi mutayn ula qaybsadaan halkaa maxaynu ku dhamaynay waa shan qof azawj albintu bint libni aluktu shaqiiqa aluktu liab dib ula yaad borogan yahay wrubc ka labaadna waa rubuc oo habaa marka la idhaahdo waxaa ku xigaya dee badi oo iyaduna laba midh tusinaysa warubucu fardu thnayni laba ayuu farad u yahay azawju fi xaala wazawjatu fi xaala marka kolkaa zawj la yidhaahdo xaaladiisaasi dee macruuf bay xaaladiisi waxay ahayd marka aanu aanay zawjadu ka tegin markay zawjadu ka tagto farac waarid wazawjatu fii xaalatin zawjaduna xaaladeedu waxay ahayd marka aanu jirin farac waarid oo ninkii uu ka tegay haddii aanay jirin wey laakiin haddii uu farac waaridii jiro waa thumun halkaa labaa ku baxay habaa alhaaw walbaa wthumunu fardu zawjati fi xaala ka saddexaadna waa thumun oo zawja ama zawjaat oo markaa maxaynu maraynaa habaa alif de ilan abjad kii uhoreeyey weeya marin buu tusinaya inkastoo la odhan kara alifta iyo farqibaa udhaxeeya iyo hamzaha abjadka ku jiraana waa hamzo haddana fuqahadu iyagu sidaa naxaad waxba umay sii tafniidinin sidii macalin qur-aanyadii soomaalida unbay isku dareenun hamzihii iyo alifkii labadaba wathuluthaani fardu arbacatin afar qof ayaa thuluthaankiina ay farad u yihiin maxaa yeelay waxa weeye habaa da addaal dee afar buu tusinaya marka afartiibuu dabeetana diyaarinaya afartani waxay noqonaya dhammaantood wada dumar thuluthaankaas baladawfir albanaatu fasaacidan albanaatu muxuu idin dhigay halkaas isnaani min albanaat mise albanaat macnaa albintaani fasaacidan bay ku wanaagsaneed albanaatu waa hablihii dee taasaaba iskaga filan kol haddii jamac la idhaah albintaani haddii la idhaahdana fasaacidan bay ayaa markaa raacaysa aw banaat libn fasaacidan hablihii markaa inanku u dhalay oo laba iyo wixii kasii badana wاlkhtaani fasaacida labadii ukto iyo wixii kasii badan iminku sidii caadiga ahayd albintaani wa binta albn fasaacida wlkhtaani fasaacida ashaqiiqataani aw labin waa wada dumar wada dumar weeyaan marka afartaasina had iyo jeer goorta ay sulusaan qaataan maxaa loo shardigaya dee inaanu jirin wax mucasiba oo dee iyaga la qaybsada lidakari mislu xadin utaya inuu la qaybsada habada bas ba'daasaynu maraynaa laba tusinaysa wthuluthu fardu tnayni laba faradkood weeya alummu fi xaalatin fi xaalin hooyadii thuluth bay qaadataa hal mar goormay ahayd ya thuluthka goortay hooyadu qaadanaysa ha waxay ahayd marka aanu joogin wala farac waarisahiyo iyo walaalo tacaduday watnaani fa akthar min walad lum laba iyo wixii ka badan oo waladul um ah macnaa qof ka dhintay daray ka walaalayiin xagga hooyo oo laba iyo wixii kasii badani waxay qaadanayaan thuluth waaba labadaa qolo wuxuu soo raaciyey waqad yufradu liljaddi maca alikhwa goormay ahayd markaas marka thuluthka loo qadarayo jadka hadmay ahayd waad xusuusanta waxay ahayd marka ay yihiin isaga iyo ikhwadii oo keliya ee meeshana aanu jirin wax ahlulfaradi oo la qaybsada aanu jirin marka laba kii fiicnaa buu raacaya ima almuqaasama aw thuluthu jamiic ilmaal halkaa waxaynu kaga baxnay habada bas badii baynu maraynaa marka marka zaidi ayuu xusayaayo iyaduna toddoba qof habada bas waana kii ugu dambeeyey wasudusu fardu sabcatin casharkii shalay buu ku lakhisayaa moogta alabu fi xaala xaaladaasi waa markuu farac waarisi joogo waljaddu fi xaala awowgii oo hal mar isaguna ahaa waa goormay ahayd markaas markuu ahlulfarad la joogo ee muqaasamadu iyo ay dhibayaan thuluthulbaaqi marka kale marka kale uu qaadanaya wuxuu ahaa farac waarisi markuu joogo jadku sudus buu iska lahaa wlummu fi xaala hooyadii baa iyaduna hal mar qaadanaysay markuu farac waarisi jooga ama walaalo tacaduda ay joogaan wljaddatu fi xaala ee iyaduna mar walba waxay iska leedahay iyadu suduskaa kamay badsan jirin walibinti lbni fasaacida maca binti sol waxa had iyo jeer qaata suduska bint lbni markay la joogto bintu sulbi oo markuu dhintuu ka tago bintu sulbi waa bint lbn takmilata thuluthayn bay isla qaadanayaan oo labadii hablooda walaalaha ah intii ay qaadan jireen bay qaadanayaan laakiin way kala badsanayaan oo bintu sulbigaa badsanaya oo xoolihii waxaa loo qaybinayaa saddex meelood ama lix meelood baa loo qaybinayaa marka lix meelood loo qaybiyo saddex waxaa qaadanaysa bintu sulbi sudusoo midana waxaa qaadanaya bintu lbn markaa thuluthan bay qaateen labadoodii lixdii afar ka mid ah wali walilkt waliukhtin aw akhawaatin liabi waxaa kaloo suduskii qaata ukto liaba amaba akhawaat liaba laakin shardigooda waxa weeye maca shaqiiqatin farda ukto shaqiiqaah oo keligii kolka ay joogto waliwaaxidin min alikhwati lilum mid keliya oo ah walaalihii xagga hooyo isaguna wuxuu qaataa sudus marka halkaa waxaad ka faa'idaysatay toddobadii qaadanayay suduska idan haddaba ha siinin qof aan sudus lahayn suduskii ha ku rarin midaan thuluthaan lahayn thuluthaan ha siinin midaan niskii lahayn nis ha siinin marka goordhow dadkii mawaariid asxaab almiraas aada u qaybinayso waa inaad taqaanaa mid waliba meeshuu kasoo gelaya dhaxalka halkaa haddii aynu intaa kaga gudubno dadkii bal ku dhexlayay ansibadan mucayanka ah ee lixda ah ee qur-aanku uu tilmaamay hadaynu halkaa kusoo dhaafno baab buu halkan ka xusaya isaguna muhiima faslun fi lxajb wa huwa min almuhimaati fi lfaraaid marka aada faraaidka marayso baabkani muhiim buu yahay sababtuna waxa ay tahay haddaanad garanaynin dadku siday isu xijaabayaan waxaa laga yaabaa mid dhaxalka wax ku leh inaad dibadda u saarto mid aan dhaxalka wax ku lahaynna inaad soo geliso dabeetana dhibaata ay ka timaado waa saa suurowda kolka qof walba marka matal had iyo jeer laga warramayo dhaxalkiisa amaba lagu tiriyaba awalan waa inaad eegtaa inuu qofkani maxjuub yahay iyo inuu dhaxalkii soo gelayo ko oo dee inta dhaxalka soo gelaysa ayaa dabeetana inay ahlulfarad yihiin iyo inay casaba yihiin labadaasaad ukala qaybinaysa inta ahlulfaradkaad markaa masalada udhisaysa inta casabadaana baaqiga ay markaa qaybsanayaan si ay uqaybsadaanba baabkoodii waa kan soo socdeen oo markaa waa saddexdaa jara jiro awalan in wixii maxjuuba iyo wixii saaxibulmiraasa aada eegto dabeetana inta miiraas kale aada wixii alfarad iyo wixii casaba eegto dabeedna almiraaska aada ta'siilulmasala iyo tasxiixulmasala u samayso casabaduna baaqiga ay qaataan casabada laftigooda hadday ka jabto oo ay uqaybsami weydo waa in dib loogu noqdaa masaladii oo lasii tasxiixiya waaya faslun fi lxajb marka xujbigu waa ma filaya inu soo celin doone waxa uu uqaybsamaa laba qaybood awalan xujbu shaks iyo xujbu sifa ada labadaa ufiirso xujbu shaks iyo xujbu sifa marka la odhanayo waa xujbu sifa waynu soo marnay muxuu ahaa wa almawaanic alqatl wاriqu waاkhtilaafu اdain waa xijaab wey qofkii dhaxalkii laga xajbiyey laakiin sifo qofkii isku taagtay oo ku timi awgeed baa ayaa dhaxalkii ka hor joogsatay xujbu shaks waxau noqonayaa qofkii oo qof kale isku gudbo masalan awowgii ma dhaxlaya hadduu aaba joogo ibnulibni ma dhaxlaya hadduu ibni joogo markaa shaksi baa kii kale isku gudbay waa xujbu shaks ayaa la idhaha xujbu shaks ayaa markaa ah laba qaybood xujbu lxirmaan iyo xujbu nuqsaan xujbu lxirmaan waa kaa horeynu soo misaalinay oo markuu aaba joogo awow ma dhaxlo xirmaan buu qaatay kulliga laakiin marka masel ay alikwa almutacadida almutacadiduun walaalihii tacadiday kolka ay joogaan hooyadu maxay qaadanaysay baa nidhi sudus bay qaadanaysay xujbi wuu ku dhacay laakiin maaha dee xirmaan dhaxalkii laga wada saaray ee waxay tahay iyadii oo yaraysatay way yaraysatay kolka wakadalik sidoo kale waxa ah zawjkii marka farac wariti uu joogo muxuu qaadanayaaba in rubuc marka aan farac wariti jooginna nus xujbu wuu jiraa waa la dorkiyey laakin waa xujbu naqs marka xujbu sifa wa xujbu shaks xujbu shaksi oo markaa isaguna xujbu lxirmaan iyo xujbu naqsi ah xujbu sifa iyo xujbu lxirmaan xujbu naqsi xujbu shaksi oo markaa isagu laba ah kaa sifada wuu soo qadimay laakin ku halkan ku sheegaya waa ashkhaastii siday isu xijaabaan sidaa darteed baynu soo nidhi shan iyo tobankii ragga wax dhexlay iyo tobankii dumarka wax dhexlay waa shan iyo labaatan qof bay ahaayeen marka ay isku wada yimaadaan misaa soo hadhayay baynu nidhi khamsa abawaan axad zawjayn alibnu walbint shantaasaa soo hadhayay markaa shantan iyaga lagama saaro oo sinaba uma dhacaan dhaxalka ugama dhacaan maxaa yeelay in inay yaraystaan waa laga yaaba laakin kama baxayaan intii kale laakin iyaga riixay badhna aabbaha riixay badhna hooyadaa riixday badhna faracan waalidkaabaa riixay zawjkiiyo dee iyaga waxba ma riixayaan zawjadu oo wax mutacadida maaha kolka midkoo dhinto kii kalun ba halkiisa soo taagaya waaya waxa u yihi fi lxujbi bu fi lxajbi buu ufasaliyey laa yariu lah walaalkii ma dhaxlo min alumi ah maca arbacatin afar marka uu la joogo alwalad wa walad lbn dakaran kana aw unhaa wlabi wاljad waa afartaa de waa kifaaya soo idinkuma filayntaas waaya afartan baa xijaaba had iyo jeer ahal la idhaahdo lomka marka meeshii uu yimaado walad ama waladulibn akhli umihi ma yimaado marka uu yimaado awow iyo aabbo akhli umihi ma yimaado waa afartaas marka haddii lagu dhaha qof baa dhinta waxa uu ka tegay qof ay walaala yihiin intaana dhaxalsiin afartan iska eg asal ma leeyahay farac ma leeyahy su-aasha sada weydiinaysa asal waxaad uga jeedaa awow iyo aabbo faracna waxaad uga jeedaa ubad ee uu ka tegay qofkani ama ha dhalo ama ha ahaado su-aashaas baad ka weydiinaysa walaa yariu lahu shaqiiqu maca alaaa walaalkan shaqiiq ah shaqiiq waynu isla fahamnay ee maydka la walaalahaa isagu saddex ayaanu la dhexlayni saddexdaas waxa weeye alibnu wabnu libni walab maxaad odhan kartaa aabba iyo waxa weeye aabba iyo ibni iyo ibnulibni afartaas saddexdaas markay joogaan macnaha ma yimaado waxa geedka walaalka la yidhaahdaa marka aabbo joogo waa mid kolka ibni uu joogo ama ibnulibni ma yimaado midhkaad isweydiinaysaa waa maxay binta hadday joogto ka war bintu sulbi ama bintulibni hadduu qofkani dhinto oo uu ka tago maxaa la odhan karaa marka wuu dhexlaya akhi shaqiiqa wakadalik akhan liabkee soo socda maxaa magaciisi usheego daa intaas waa ina akha shaqiiqa ah masaladii waxaa loo bilaynaya aabihii iyo bintadii matal wuu dhintay qofkani markaasa waxa uu ka tegay bintadii ama bintul ibni ama bintul ibni buu ka tegay markaa waxay noqonaysaa in xoolihii loo qaybiyo laba meelood meel bintadaasi ay qaadato ama bintul ibni meesha soo hadhayna dee akhi shaqiiq ahaabaa qaadanaya akhi shaqiiq ahaabaa markaa la tegaya laakin hadduu ibni joogo de isagii baa baaqigii qaadanaya haddii kalena maalka dhammaantii wada qaadanaya markaa farqigaasaa udhexeeya ibni iyo binta ibni iyo ibnulibni sababta ugu qaydayo ee aanu u odhanin walad waa walad libn sababta aanu odhanin waa taas walaa yariu lakhu min alab maca arbacatin afar marka uu had iyo jeer la joogo walaalka liabka ahay isaguna dhaxalkii ma soo gelayo haulaai halaaa walakhi shaqiiq saddexdan aynu soo sheegnay un akha shaqiiqee la xijaabaya ku dar afartaasa isaga colu ah dhaxalkana ka saara saddexda uu sheegaya waa kuwe aabbo ibni ibnulibni maxaad ku dartaa akhi shaqiiq ahaa laftiisa kol haddii akh shaqiiq uu yimaado kii liabka ahaa wuu iska tegaya waaya inta qofee la xijaabay jirto marka inta qofee la xijaabay waladl waladul om walahu shaqiiq walakh liab tirada hoosaa kaaga socota inta maxjuubinta ah iyo inta xijaabaysaba walaa yarisu ma dhaxlo ibnu libni fasaafilan iyo wixii kasii shisheeya maca alibn ibn marka uu ibni joogo ibnulibni ma yimaado waatan ay soomaalidu yidhaahdaan kol hadduu wiilku joogo ina wiilma yimaado bay wiilkii kol haddii uu joogo ina wiilma imanayo oo dee inankan baa hor joogsanayo xaggii usoo mari lahaa maydka isagii baa ku jira walaa macabnin macabni bnin aqraba min ibnulibni kasii dhaway markuu jirana isaguna ma dhaxlaya ibnu ibnigu masalan midi waxa uu awow awow rasmiya buu yahay ka dhintay midna awow labaad buu yahay ee kan awowga runtaa loo yahay ayaa markaa dhaxalkii gelaya isaga ayaa kasoo horeeya macnaha inanu inankiisu dhaladaa jooga iyo inan inankiisu u awow yahay kan u awowga toosa u yahay baa soo horeynaya walaljadaatu kulluhuna ayey oo dhami ma dhaxasho min ayi jihatin kunna maca alum kol haddii hooya timaado geedka ayeyada la yidhahdaa meeshaa waa iska teg waa ka socday ayey oo dhami xagga aabba ha ka timaado xagga hooya ha ha ka timaado way dabadda utuuraysa walaljaddu waaljadda awow iyo ayeeyana ma dhaxlaan allatii min jihati alab dhinaca aabba ka yimid maca alab mar haddii aabba yimaado aabihiina iman maayo hooyadiina iman mayso marka macnaheedu waxa weeye kol hadduu qofkan dhintay aabihiin nool yahay ayaydii ho- aabbo iyo awowgii aabbo labadaasiba way iska tegeen labadaasiba way iska waa- warkoodii waa dhamaaday waay walaljaddu wاljadatu alatii min jihati اlab maca alab kolka aabbuhu meeshii uu joogo aduu qolyo walaalaha kamid a baa jeclaaday inay yaro duubtaan toban daqiiqo markaa iska duubteen way iska waynu sii soconnay waida stakmala lbanaatu ahulutayn hablihii marka ay dhammaystaan hulutaankii lam tarif ma dhexlayso banaatu libn banaatulibnigu ma dhexlayaan ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane fii darajatihina darajadooda inuu yahay aw asfala minhuna ama cid kasii hooseysa mid kasii hooseysa mid kasii shisheeya dakarun inuu yahay mooyaane kaasoo yucasibuhuna soo dhaweeya lidakari milu xadin untayin usoo dhaweeya hoos halkaa kula dhexla maxaynu soo nidhi markii hore bin hadduu dhintu ka tago binta bent iyo bintulibn siduu dhexalkoodu ahaa dhaxalkooda waxau ahaa lilbenti annesf walibenti libni sudus takmilata thuluthayn binto kamuu dhimane muxuu ka dhintay laba binta iyo wixii kasii badan iyo banaatulibn markaa dee banaat kaa banaato sulbiga ah ee qofkan dhintee uu dhalay waxay qaadanayaan huluthaanki ayay kamilanayaan mar hadday huluthaankaa qaateen banaatulibnigu way iska tegayaan macnaha xijaab baa ku dhacay oo hulutaankii ay wax ka soo geli lahaayeen ayaa hortood la kamishay sidaa darteed baa waxa uu ku uhi banaadka banaatu sulbiga ahi ee maydku uu dhalay marka ay huluthaanka dhammaystirtaan banaatulibnigu waxba ma dhaxlaan ilaa inay helaan akhulmubaarik mooyaane akhulmubaarik ninka la idhaha akhulmubaariganow inantii waxay ahaabayso meel ay qabsato kala dhaxalkii buu soo baxay markaa dabeetana wuxuu leeyahy ina keenanaa kuu joogeen markaa qofkii oo markaa wuxuu noqonayaa fi darajatihina aw asfala minhuna labadaba wuu noqon karaa muxuu uga jeedaa marka taa masal wuxuu qofkani u dhinto waxa uu ka tegay inantiisii iyo inan iyo inanu awow yahay soo isku derajo markaa maaha inankaa iyo inanta awawgu yahay waa laba dee walaalo oo isku derajo ah dee isaguba waa ku keeni doonaa tusaalehe waxaa kaloo dhici karta ibnulibnigani in aanu iyada la derajo ahayn laakin ay ka shishay uu ka shisheeyay edda u tahay inay edda u tahay baa iyaduna iska suuragala oo markaa maxaa la odhanayaa ibnu ibn lib ibnu ibn lbn marka waa asfala minha wuu kasii shisheeyaa tusaalaha bal haddaba eego waa kane mithaaluhu bintani wa bintu bnin intaasaa wada jooga laba hablood iyo iyo bintulibni lilbintayni athuluthani walaa shaya libinti libni maxaa sababta ku dhacda dee way xijaabeen oo thuluthaankiiba labada hablood dhamaystir haddaba buu yihi falow kaana macahaa tan la yidhi waxba ma laha hadduu la joogayo ibnu ibnin aw amase ibnu ibnibnin macnaha waa mid eedda u tahay haddii labadaa miduun ay hesho ahlmubaarik baa la yidhaahdaa kaana albaaqi laha walahu inta soo hadhay iyada iyo isagaa yeelanaya siday uqaybsanayaanna waxa weeye lidakari mithlu xadi lunhayayn kalabi wuxuu leeyahay labadha digdheeftood ayuu yeelanaya labadha digdheeftood marka wuxuunaad leedahay labada binto waxay leeyihiin huluthaan idan saddex meelood baa xoolihii loogu dhisayaa huluthaan bay qaadanayaan huludka soo hadha ayaa waxaa qaadanaya ibnulibniga iyo bintulibniga walaashiya labadoodaasaa qaybsanaya dee wuu ka jaban yahay oo waa midh keliya idan si loo tasxiixiyo masalada waxaa la qaadaya dadka ay ka jabtay cadda duruustooda cadda duruustooda waa maxay isagiina labaa la xisaabinaya iyadiina mid oo sad oo labadan ay ka jabtaada markaa saddex baa lagu dhufanaya saddexdii hore aslu masalaha ahayd ta'siilu masala saddex buu ahaa idan saddex saddex lagu dhuftay tisca tasxiixeedu tiscahaasu noqonaya sagaalkaasay ku ansaxaya markaa sagaalka hulutaankooda waa maxay waa lix saddexda soo hadhayna inankuna labuu qaadanaya ibnulibnigu bintulibniguna mid markaasaasay masaladii ugu ansaxday akhulmubaaragiina midhkaasay ku heshay waayahay ka soo soco wax dadkii xijaabmayaa lagu wadaa waida stakmalat alakhawaatu alashiqaa hablihii walaalaha ahaa ee maydka dhintay xagga aabiyo xagga hooyaba kala walaalahaa markay dhammaystaan athuluthayni kolkay dhammaystaan thulusaankoodii markay iska wada qaataan lam taris ma dhaxlayso alakhawaatu min alab walaalihii ka dhintay xagga aabba kala walaalahaa ma dhaxlayaan ilaa an yakuuna macahunna iyagana inuu la joogo mooyaane akun lahunna walaalay leeyihiin waa ahlumubaarig fa yucasibuhuna wuu casabayn doonaa oo maalkiina wuxuu la qaybsan lidakari mislu xadin utayay masaladan hore aynu imika soo sheegnay jaran jaradii ku xigtay wey qofkani dee wuu dhintay waxaa dhaxlaya walaalihii maanta qadigii la midkii doonaya ha ahaaday walaalihii baa dhaxlaya marka walaalahan hab dadkan walaalaha la ah qaarkood waa ashiqo qaarkoodna waa liab kuwa ashiqada ahay waa dhadigu laba iyo wixii kasii badan waxaynu hore usoo ogeyn tulusaan bay leeyihin haddaba markay tulusaankaa qaataan uktadii liabka ahayd iyadu way iska dhacay laakin haddii ukta shaqiiq waa ukta liab ay tahay maxaynu ku naqaanay xagga hore shalay waxa uu kuhi takmilata sudusayn takmilata thuluthayn waxay la mid yihiin bin bent iyo bintulibni kulmayn bay la mid noqonaya haddaba taasi ma jirto laakin way tacadudeen kuwii ashiqada ah labada dhinacba kala walaalahaa qofka dhintay hadday tacadudeen way dhacaysaa tii liaabka ahayd ilaa inay iyaduna hesho mucasib mooyaane mucasibka akhulmubaarika aynu sheegnay mucasibkaana asfala minhuna iyada ma odhanin ee muxuu yihi bal ufiirso ilaa an yakuna macahuna ahun lahun waa inay walaalun helaan mid ka shisheeye maya oo ukuwada iyo bunuwada ayaa ku kala xoog badan xagga casabada sidaa darteed kaa darajadooda ah ee la walaalkay xagga aaba ay ka walaal yihiin unbaa soo casabaynaya marka haddii lagu idhaahdo waxa qof baa dhintay wuxuu ka tegay laba hablood ay xagga aabiyo xagga hooyo ka walaala yihiin iyo wiil iyo gabadh ay dhinaca aabuun ka walaala yihiin ay isku darin afar taba de way kala horeeyaan islaam bay ka horeeyaan oo way ka ardaadhowi marka waa in kuwani hulusaankooda qaataan huluska soo hadhana dee labadan xagga aabbo kala walaala ayaa lidakari mitl xadin utayn u qaybsanaya si hore aynu soo sheegnay wuu ka jabaya dabeedna waa loo tasxiixinaya waaya ilaa lix qof baynu malaha sheegnay inta la xijaabayo koow akhi loomka ahaa akhi shaqiiqa ahaa akhi liabka ahaa iyo jadaadkii oo ayeeyooyinkiia iyo awowgii banat banatulebni iyo akhwaat liab toddoba qof baynu sheegnay toddobada qof baa ugu muhiimsan dadka dee la xijaabaya waxa uhi waman laa yarisu aslan laa yaxjubu axadan oo qaciid qofkaan isagu marnaba wax dhexlaynin dee ciddaba ma xijaabo tusaalaheedu waxa weeye qofkani hadduu masal qaatil noqdo dadkii kale ma xijaabayo aabbaha laftiisiibaa waxa uu noqday qaatil ama inankiibaaba aabihii dilayba dee waa iska macruuf inaanu isagu dhexlayn maxaa ku qumay xujbu asifa xujbu sifa ku yimi lama odhanayo meeshii waxa jooga inan ee dadkii kale ee uu xijaabi jiro o dhami awood bay uleeyihin inay iska soo galaan kaanahu lam yakun isagoon jirin oo kalea laga soo qaaday dadkii kale uu xijaabi jira hadday walaal ahaayeen iyo haddii ay ahaayeen ibnulibni iyo way iska soo geli karaan waman laa yarisu aslan laa yaxjubu axadan dee ciddaba awood umale inuu hor joogsado min alwaras xujba xirmaani walaa xujba nuqsaan labada midnaba waman yarisu qofka wax dhexlaya laakinahu maxjuubun ee la xijaabaya yaraysanaya laa yaxjubu aydan isaguna ma xijaabo xajba xirmaan xujbigaa xirmaanka ma xijaabayo laakinahu isagu qad yaxjubu inuu xijaababaa laga yaabaa xajba naqsin xajba tanqiis sidaa isagana loo nuqsaamiyo inuu waxu nuqsaamiyaa laga yaabaa dadka qaarkooda waxa dhacda buu kuleeyahay dee xujbu naqsi uu ku dhacay oo aan xirmaan ku dhicin haddaba kaa xujbu naqsi uu ku dhacay isaguna waaba laga yaabaa inuu wax sii xijaabo xijaabkiisaasina uu wax sii nuqsaaniyo mararka qaarkood baa waxaa dhacda buu kuleeyahy qof dhaxalkii lagu yareeyayoo isna mid kala riixa oo isna ku yareeya tusaalihiina waa kan si aad ufahanta mithlu likhwati walaalihii weeye oo min alum xagga hooye ah oo macal abi aabihii la jooga iyo wal ummi labadaasay la joogaan laa yarisuuna ma dhaxlayaan wayaxjubuuna alum hooyadiina way ka xijaabayaan min athuluthi ila sudus bay uxijaabayaan walaalahani waxbay dhaxlaan walaalahan liumka ahay dee waxbay dhexli jireen maanta laakiin yaa hor joogsaday aabbaha oo dee aabbaa meeshii jooga aabbihi hooyo kol hadday joogaan aabbo wax walaa la yidhahdo o dhan ma ag yimaadaan marka walaalahan xagga hooye ah isaga ayaa eriyey oo dhaxalkii ka saaray iyaguna waxay sii yar riixeen ee ku yareeyeen hooyadii hooyadii thuluska qaadan lahayd xaggan unbaa la odhanayaa bal eeg waxaa ku ag taagan walaalo tacaduday walaalaha tacadudeen waxba dhexlayn baa istaantii riixaya waataynu shalayta soo sheegayna fawaariqda ay ka leeyihiin walaalaha kale qofkay kusoo dhawaadeen oo hooyada ah ayay la dhexlaan qofkay kusoo dhawaadeen oo hooyada ah ayay xijaabaan oo dee xujbu naqs ay ku ridaanay thuluska ka kaxeeyaan oo ay suduska geeyaan marka iyagii waxbaba dhexlayno halkan iska taagan oo aabihii hor joogsaday ayaa haddana dee walaalo tacadudeen loo ictibaarinaya hooyadii thulus ka tegeysa min athuluthi ila thuluth waxau yihi haddaba masalo kalu galo cuul la yidhaha alcuul wamataa zaadat ilfuruudu cala sihaam furuudtii marka ay ka badato sihaamti uciilat masaladaa waxaa lagu ziyaadinaya biljuzi zaaid juzka zaa'idka ayaa lagu kordhinaya qof waliba waxa uu leeyahay farad aslulmasalaha uu ka helayo iyo sahmi uu baadi doonayo maanta uu qaadanayo labadaasaa mararka qaarkood isdabooli waayaya oo iskhilaafaya markay taasi dhacdo wixii un baa lasii yaro jajabinaya oo aslulmasalo halkuu kalkii hore lix ka ahaabaa sagaal la geynaya halkuu lix ka ahaabaa toddoba laga dhigaya halkuu lix ka ahaabaa sideed laga dhigi karaa oo wixii baa sii kordhaya maxaa yeele si dadkii wixii u gaadhaan ta'siilkii masaladuna waa meel tasxiixeeda amaba inta dee ashumta ay dadku qaadanayaana iyadana way ka sarreyn karaysa inta lagu darayaana waa juska zaa'idka tusaalihii waaba kan kanaad aada ugu sii fahmaysa marka masaa'ilkuna ilaa dee toddoba ayay noqdaa waxa u ihi marka mithl mas'alat lmubaahala masalada magacaa la yidhaahdo mubaahalada waa mid dee karaahiyo ay ka muuqato oo la isku karaahiyeysa iyadiina waxa weeyaan wahiya zawjun wa ummun wa uktun shaqiiq waa saddexdaa zawj alum walukt shaqiiq saddexdan midna lama xijaabay mid waliba nasiib buu ileeyahay zawjku waa waxa uu leeyahay nus alum maxaa iyaduna leedahay dee thuluth wax u diidaa ma jiro walukt shaqiiqa iyaduna dee waxay leedahay nus marka asalka marka loo sameynaya wuxuuna la odhanayaa meel nusna ka baxo thuluthna ka baxo halkee u yar lix un baa la odhanaya dee lix kolka la idhaahdo labada ugu horeeya ku quusanaya oo zawjkuna saddex buu qaadanaya aluktu shaqiiqana saddex bay qaadanaysa islaantu baa bidaa thuluth noqonaysa islaantii ayaa aslulmasalihi furuudtii kolkii hore aynu qadarnay alfuruud lmuqadara fi kitaab illahi tacaala sit waxaa kamid ahaa nes iyo thuluth ta'siilkaaynu usamaynay waxba way ka waayey way ka weyday hooyadii idan markaasi haamtii ay u baahnayd oo laba qoriya unbaa loogu dul daraya masaladii maxay markaa asalkeedu noqonaya thamaniya halkaasay ugu qaybsami de markaa qofku wixii uu heli lahaa uu ka yaraaday ogow cuul sababta loo yidhi ziyaadu noqdo dee waxa la ziyaadiyey furuudtii dhinac kalena naqsi buu ka noqon karaa dee qofkii lix ka qaadanayay saddex maanta markuu sideed saddex ka qaato dee wixiisi way nuqsaameen tusaale isagaaba sii sharxo waxa uu ku uhi falizawji annisf walilukti annisf istagraqa almaal xoolihii baa dhammaaday walummu hooyadiina laa yuxjabu dee wax hor joogsanayaa ma jiro lamaba xijaabin maanta fayufradu laha thuluth thuluth baa loo qadaraya fatucaalu dabeetana waa la siyaadin masaladii bifardi lum qadarkii hooyadoo laba qoryahaabaa lagu kordhin fatanqasimu masaladii waxay ku qaybsami doonta min alaatin sideed aslulmasalaheedu baad marka uhoreeya halkaa lix kaga dhufan lahayd ayaa kolkaas sidaa usoo taxliilisa aad qaybinaysunbaa sideed ku dhufan iyabaad uqaybinaysa lizawji talaata ko walilukti talaata waa lix walilumi tnaani warkiiba saasuu ku dhamaaday fastakriju lusula fi lmasaa'ili walaa takun can xifdiha bidaahilin fainahu fainahuna sabcatu usuli ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعرها ولا انطلام وكان رحبيض هكا كورمي معناها مسائل كوين يهين تضبع طبعا أصول المسائل كان تضبع أفرع عول مقالة صدح نعول باقلية صدح نعول باقلية وحويا الستة وض- آه، وال- وضعفها وضعف ضعفها الستة وقال عولكم وضعفها لبا كسي دف 12 وضعف ضعفها 12 ما لبا كسي دف 4 saddexda meelood buu galaa had iyo jeer cuul marka ta'siilka masaladu lix weeye cuul way gaadhaa oo sudusaha thuluthaha nisfaha thuluthaaha afartaa jeer bay siyaadaa mar mid lagu daro mar laba lagu daro mar saddex lagu daro mar afar lagu daro oo tulutaankeeda toban bay ku gaadhi kartaa cuulka kuwan kale iyaguna ka labiyo tobankuna wuxuu ku gaari karaa saddex iyo toban shan iyo toban toddobiyo toban awtaartaasee culada tan kale afar iyo labaatan iyaduna hal mar keliya ayay culantahay oo hay thumunkeed lagu daray thumunkeed toddobiyo labaatan noqotaa wa bacdahaa arbacatun tamaamu laa cuula yacruhaa walantilaamu afarta kale ee soo hadhay iyaga ma gala cul usulmasaail mararka qaarkoodna dee kutubaha kolka ad eegtay jadwalka ay u samaynayaan dee kollay cajalada ayna yar xadidaysay mararka qaarkood waynu samayn kari lahayn qoraal aada ku yar arkayso dhismaha masalada iyo laakin kuwan baad ka eegi karaysa hore uga arkaysaa si fiican u sharxaya oo jadwal u samaynaya ama raxbiyada sharxa ama kan mawaariifka ah ee uu leeyahay maxamed cali saabuun dhismaha masaa'ilka had iyo jeer ama haykalka u samaynayo sidaad ugu soo ururin kari lahayd warqadiya markaa toddobadaa qof sidaasaa loo xijaabaya baabkaa xujbiga inaad aada ugu fiirsataa runtii muhiim bay tahay si aan ishkaalu dhicin faslun fi lcasabaat intaa hore waxaynu ka soo hadlaynay dadkii ahlulfaradka ahaa markaa kuwii casabada ayuu halkana iyagana ka sheegaya casabada dee isagaaba ku xusi doone waa dad xaaladoodu gaar tahay nabiguna waxa ula calayhi salaatu wasalaam alxiqu lfaraaida biahliha fama baqiya faliwlaa rajuli dakar faraaidkan ilaahay nasiibyadan uu qadaray qof walba kiisii hala siiyo wixii soo hadhayna ka xigtada u ah ee ninka ah macnaa kalaba xigtada hala siiyo xadiidku wuxuu caddeeyey casabadu inuu yahay qofka baaqi sugaha ah ama wadartii maalka haddii ahlfarad ugu iman waayo iska wada qaadan karaa walcasabatu man baa la yidhahdaa yaakudu jamiica almaali xoolahoo dhan qaadanaya idan farada marka uu keli noqdo aw maa shay buu qaadanayaa yaqtulu soo hadha can saaxibi lfard qofka saaxibulfaradka ah ka soo hadha ida ijtamaca macahu haddii uu qof saaxibulfarada la kulmo fain lam yafdul haddaanu ka soo hadhinba can saaxibi lfardi qofkii faradka lahaa shayn waxba haddaanu ka soo hadhin saqadat alcasabaat casabadu way dhacaan way iska tegayaan marka tusaalehaaynu bixin man yaakudu jamiica almaal ak keliya aynu soo qaadanayna oo aynu ku bixinayna tusaale wuu dhintay oo waxa uu ka tegey walaalkii oo dee aan lium ahayn ilan kaliumkii mar walba waa ahlulfarad baynu idhi waa kaa kuu sheegay oo kol haddii cid kaloo la dhexlaysa aanay jirin xoolahoo dhan buu iska qaadanaya walaalkaas waa masalada hore ah ya'kudu jamiica almaali ida nfarada masalada labaade ah ma yafdulu can saaxibi lfardi ida ijtamaca macahu wuu dhintay oo waxa uu ka tegey zawjadiisii iyo hooyadii iyo walaalkii azawja maxay leedahay rubuc hooyaduna thuluth meel rubucna ka bixi karo thuluthna ka bixi karo halkeeba u yar ya dee lix malaha rubuc kama baxo ma istiri waa isku deg deg ha waa labiiyo toban halkaasaa loo raadinayaa nisbooyinka labadoodana la isku dhufanaya oo dabeed wuxuna noq afar iyo saddex baa la isku dhufanaya laba iyo toban bay noqonaysa markaa zawjadii waxay qaadanaysaa laba iyo tobanka rubucood saddex ummadiina waxay leedahay laba iyo tobanka uludkood arbaca sabca maxaa soo hadhay shanta waxa iska qaadanaya walaal aan dhinac kale urogno oo aan misaalina fain lam yaftul can saaxibi lfardi shay-un saqatat ilcasabaat uu dhintay oo waxa uu ka tegey afadii baa dhimato waxay ka tagtay zawjkeedii walaasheedo xagga aaba iyo xagga hooyaba ay ka walaala yihiin iyo mid ay xagga aabbo ka walaala yihiin azawj muxuu leeyahay maanta nis alukt shaqiiq nis ayay iyaduna leedahay waaya dee laba nis meelay ka baxaan un baynu baadi doonayna iskuba daalin mayna wain takun tasixu fi asliha fatarku tadwiili lxisaabi ribxu ayuu kuleeyahay kan raxbiyadu sheekaas haddii masaladu halka yare hoose ay ku ansaxay xisaabta dheerood iska daysaa dee faa'iidaabay kuutay markaa meel nis laga helo laba waa laga heli karaa afar lix dee horaad usii wadi kartaa tirooyinkaa isku buuxa iyadoo laba kugu dhamaanaysa maxaad xagga shay kaga dee kaga ordi doonta marka labun baabaa ta'siil almasala ka dhigtay uktu shaqiiqa mid bay qaadatay azawj mid buu qaatay walaalkii liaabka ahaana me ee kolkii hore xoolahoo dhan wada qaadanaya mar khamsaha qaatay ee mar haado salaam marba uxeelo dee maantana wuu ka casaabay waa masalada ah fain lam yaftul haddaan waxbaba ka soo hadhin can saaxibi lfard dadkan ahlufaradka ah shayun saqatat ilcasabaat casabaadkii waxba heli maayo marka waxaynu sheegnay akii liaabka ahaa mar xoolihii wada qaatay marna isaguba qaybtii ugu weyneyn qaatay markuu la joogay azawja walum marna waxbaba waayeyba waa sida arrinkiisu marka hala yaab sooma beri dhaweyd baa waxaa dhacday nin baa geel hayay boqol halaad meelahaas boqolkii halaad unbaa dee isaguna walaalkii baa ka dhintay sida tan aynu sheegayno o kale tan lafteeda dhawr dumar ah unbaa yimid oo mid ay shaqiiqa ahaayeen iyo hooyadii iyo tu ay xagga hooye ka walaalayihiin iyo intii unbaa geeli ku heertay oo kala qaybsaday isagiina walaa xaag waxbaba waa waayo dee casab aha waxbaana soo hadhay qorigiina waa usidaa geel arrinka geeli waxba kamaad helin miyay dee imaraysaa way ku adkaatay me iska soo wareeji waxa la waxaadanta hay soo dhan wixii dee lagu garanaya shaxaaba ku helaysa amaba dee ixsaan iyo walaatinimo halkeeda laakin nasiib muqadaraho aada leedahay ma jiro markaa sharcigu waa halkay soomaalidu yidhaahdeen wax kuu dhowna waa kaa dheereeya wax kaa dheerna uu kuusoo dhaweeya waxa uu yihi haddaba waaqrab waaqrabuhum casabada waxa ugu dhow malaikata waa saddex jaran jaro ama afar shan meelahaasay noqonaysa albunuwa walubuwa walukhuwa walcumuuma saasay isu daba soconaysa bunuwa waxay ugu dhow inanimada aabbanimada walaaltinimada adeernimada afartaa jaran jaray isu sii daba soconaysa waaqrabuhum albnu uma bnu lbni wain safal ibni baa usoo horeynaya markaasuu ibnulibnina kusii xigaya haba kasii hooseeya uma alabu aab baa kusoo xigaya uma aljaddu awowbaa ku xigaya waa in calaa haba shisheeyo wاlأku lilabawayni kanaa soo horeynaya uma lilab kan baa isaguna kusii xigaya xagga aabba ah masaa'il kan baa hada uu daba socdaa guurkiina ogow guurka xagga dambe inoogu iman doona ama wilaayada guurka habka ay isu xijaabayaan ama ay usoo kala horeynayaan ay inanta guurinteeda ukala xaq yeelanayaan waa sida halkan oo kale uma ibnu lakh lilabaweyn uma bnu lakh lilab oo walaalkii dee labada dhinacba aabihii uu qofkan dhintay kala walaalahabaa kasoo horeynaya kii xagga aabbo keliya uma alcam adeerkii wey inanimadii aabbanimadii walaaltinimadii adeernimadii ayaa kusii xigay uma bnuhu adeerka inankiisii baa kusii xigay wainsafala isaga qudhiisa haba sii durubsanaado oo in adeer lixaad hadii loo helo waa casabona baaqigii wuu qaadanaya oo hadduu ka tago inanuu dhalay iyo miduu mid ay yihiin ilma adeer lixaad dee inantu markay niskeeda qaadato niska soo hadha kaa masaafada dheer u jiraa qaadanaya casabanimuu ku qaadanaya ee looma gudbayo masaladii radiga ee lagu celinayay qofka ahlufaradka ah dib loogu celinaya wixii kasoo baaqiga ah taa looma gudbayo ilan casabaa jooge waisafala halkaa wey muddo dheer in badan ba ha u jiro ha durugsanaado uma lca uma camu lab aabbaha adeerkii baa kusii xigaya uma bnuhu haakada saasun baa loo sii wadaya fain lam yakun haddii aanu ahayn lahu qofkan casabaatu nasab nasab casabadiiba ma leh oo tol male qofkani facasabaatu lwalaa dadka xoraynta ugu a tol kuwaasaa meesha imanaya marka intan uu soo wado oo dhan ee ilaa dhowrkan soo sadar waa yar adkaanayaanoo dee adeygoodan wax kale maahe waxa inaan isticmaalin oo berigaa hore jirayay ayuu ka hadlayaa mid la xoreeyey oo dabeetana isaguna ama dhintay casabadiisii kii kale sii xoreeyey muctiqulab muctiqulmuctiq sidaa darteed baa muqararaadka imika ay jaamacadaha kudhigaan had iyo jeer diraasaadka islaamiga ama dee kuliyatu shariica halla waxaan addoonka oo dhan qaaliban way iska fududaystaanba wayba ka jaraanba muqararka inkastoo dee cilmi dhan oo axaadiid fara badan ay kusoo aroortay uu yahay oo turaadkii islaamiga ahaa ku jiro dee in la fahmoba ubaahan daana qofkii dee fahmay in axaadiista ka hadlaysa o dhan baanu fahmay iyo qur-aanka aayaadka qaybaha ka hadlaya markaa marle dee inu qofkii ogaado way tahay axaadiista ilahayna dee lagama quusto marka kaasuu ka hadlaya bal u yar fiirso fain lam yakun lahu casabaatu nasabi dee waxaanaynu kusoo sheegnay in uu yahay qofkii nasab xaqiiqiya iyo nasab xukmiya markaa nasabka xaqiiqiga ahay waa kuwan casabaadkii nasabka kan kale xukmiguna waa nasabka xagga walaaga oo xadiidkii saxiixa nabigu waxa uu ku uhi calayhi salaatu wasalaam alwalaau luxmatun ka luxmati nasab waa hilib ah ama xigtanimo ah tan nasabka oo kale mushabahi iyo mushabahu bihi bay soo yihin mar kale waxa uu lahaa oo caaisha iyo qolo kale ay isku qabsadeen bariiro walaageeda wuxuu lahaa inama alwalaau liman actaq walaagani wuxuu usugnaanayaa qofka xoreeya walaa markan laleeyahayna macnihiisu waxa weeyaan qofkan oo kii uu xoreeyey dhaxla kii uu xoreeyey marka loo waayo cid kale oo dhaxasha ayuu dhaxlaya walaa waa xigtanimadaas xoreynta qofaad xoraysay baa islaamku uu xigto kaaga sugaya mar haddii aada qofkan xoraysay waad u ixsaan samayd sidaa darteed waxaa lagugu abaaliyey in adiguna aada yeelato dhaxalkiisa haddii la waayo dee cid dhaxasho ama ehlfarado ama casaba ah fain lam yakun lahu casabaatu nasab qofkan dhintay ma laha ahlulfarad casabadii nasabkana ma leh yaa u noqonaya markaa dhaxalkiisii qaadanaya facasabaatu lwalaa dadkii markaa xigtada ugu ahaa xagga xoraynta wey kiibuu galay haddaba fa'daasi waa tafriiciya faman cataqa caleyh cabdun qofka addoon xoreeya oo dushiisa uu ku xoroobo siduu ugu xoroobay imaa biictaaqin isagaaba xoreeya aw tadbiirin amaba wuu dib dhigay aw kitaabatin ama dee waxbuu ku xidho intaa haddaod la kaalaydo xor baa tahay buu sidiibuu ku xidhoobay aw istiilaadin ama mustawladadii bay ahayd ninku markuu dhinto had iyo jeer xoroobaysa aw kayri dalik ama waxyaabaha aynu soo sheegna wixii lamidaba weye fa walaa-uhu kan la xoreeyo welihiisa macnaha xigtanimadiisa iyo dhaxalkiisa lahu buu usugnaaday kan xoreeyey kan xoreeyey baa dhaxlaya haddii laba waayana fain maata haddii uu dhinto hada alcatiiq kan la xoreeyey hadduu dhinto walaysa lahu waarihun waarisna male kan la xoreeyey baan lahaynba wax dhaxla duu fardin walaa casaba mid ahlulfaradana male qofkan la xoreeyey mid casabaana male qudhiisiibaa nag ah warisahu lmuctiqu kii xoreeyey baa dhaxlaya bilwalaa-i xoraynta uu xoreeyey awgeed buu ku dhaxlaya laakin dee goorta uu soo gelaya adiga arkay waa mar aanu lahayn ahlfarad iyo casaba midnaba marka catiiq iyo muctiq baa kala jiro oo musalaxa noocanihina wuxuu yihi catiiquna waa kii la xoreeyey muctiquna waa kii uu xoreeyey fain kaana almuctiqu kii uu xoreeyey qudhiisii baa mayitan noqday mid geeriyooday dee ilan qof walba mawdka waa u taagan yihi intaqala alwalaa-u dhaxalkani wuxuu u guurayaa ilaa casabaati kan uu xoreeyey xigtadiisi kuwii weliba casabada ahaa casabana isla fahmna duuna saa'ir ilwarasa warasada kuwoodii kale maya qofkani wuu dhintay waxaa dhaxli lahaa muctiqiis muctiqa laftiisii baa mootan muctiqa xigtadiisi baa dhexlay qaybta casabada la ydhaha ayaa u soo guuray dhaxalka casabatu lmuctiq xoreeyaha xigtadiisii baa dhexlaysa kan la xoreeyey sidee u kala horeynayaan yuqadamu laqrabu falaqrabu sidee u kala horeeyaan baa loo kala horreysiinaya sidee u kala dhow yihin baa lehay cala tartiib lmutaqadim kala habayntani noo soo horumartay imika goortii dhaweyta alubuwa albunuwa walubuwa walukuwa walcumuuma sidaasaa loo kala horreysiinaya laakin meel baan kasoo reebayaa buu ku yihi ilaa ana alah walaalku yushaariku ljad awowga wuu la qaybsanayay markii hore soo may jirin taas markii aynu lahayn jaddun maca ikhwa xaggii dhaxalka way niman isbaal socday ahaayeen oo isaguna ka akhin buu ahaa wahunaa halkan marka la marayo muctiqa catiiqa dhaxalkiisa alahu muqadamun cala jadd wuu ka horeynaya awowga walaalkiibaa horeynaya oo ma wada qaybsanayaan dhaxalkii catiiqa laakin waxa soo horeynaya walaalki fain lam yakun lilmuctiqi casabatu nasabin muctiqa laftiisii muctiqii dhintay baan haddana isaguna sii lahayn casababa male mar hadda waxay saba socdeen qofkani catiiq bu ahaa uu dhintay waa kow ahlulfaradi iyo casabo dhaxlo waa loo waayay dabeetana waxaa lasoo qabtoo la yidhi bal muctiqiisi ha dhaxl muctiqii baaba la waayo isna dhintay muctiqa casabadiisii baa la hala eego kuwan aynu iminka kasoo hadlayne iyaguna maba jiraanba yaa loo sii guuraya haddaba inta qala wuxuu usii guurayaa ilaa muctiq lmuctiq muctiq lmuctiq w hadduu muctiq ba lahaa meeshu madadooda addoomaa mar walba la helaya qofkan isaga ah ee muctiqa ah kii xoreeyey baa loo guuraya hadduu dee sida la xoreeyey uma ilaa casabati muctiqlmuctiqaas casabadiisii baa loo guuraya macnaha walilmuctiqi kii uu xoreeyey aydan waxa usugnaaday alwalaa wuu dhaxli karaa calaa awlaadi alcatiiq catiiqa awlaadiisii buu dhaxli karaa maala hadduu qofkani dhinto oo la xoreeyey isaga oo dabeetana caruurna uu lahaa caruurtaana loo baahda in la dhaxlo dee waxa dhaxlaya kii aabahood xoreeyey fa yuqadamu waxaa la horumarinaya haddaba muctiqu labi aabbaha kii xoreeyeybaa calaa muctiqi lum hooyada kii xoreeyey laga horumarinaya masala inan baa dhintay aabihii qof baa xoreeyey hooyadiina qof baa xoreeyey marka labadoodaasay tahay inuu midi dhaxlo keebaa dhaxlaya ka aabbaha xoreeyey baa dhaxlaya oo qofkan dhintay aabihii ka xoreeyey ayaa kasoo horeynaya ka hooyadii xoreeyey a masaa'il dee iska naadir u dhacaya falaw tazawaja cabdu hadduu addoon guursado bimuctiqatin bimuctaqatin mid la xoreeyey fa atat biwaladin markaasay walad dhashay fawalaahu welihiisii limuctiqi lab kii aabbaha xoreeyey buu usugnaaday addoon baa wuxuu guursaday mid iyadu xora markaa welad bay dhashay iyadu weladkii isaga ahaana waa sii geeriyooday fa atat biwalad weladkii baa dhintay markaa walaagiisi ama dhaxalkiisii waxa yeelanaya kan hooyadii xoreeyey oo laguma doodayo sow kan aabbihii addoonka ah ilan wuu qabi karaa qof adoon hintu xora khiyaalka dee iyadaa leh oo bariira markii ay xorowday iyad iyo ninkeeduba addoon bay ahay markii ay xorowday sida xadiidka uu tilmaamayo saxiixa khiyaar buu nebigu siiyey oo waxau ihi dee adigaa khiyaarka leh dad doontana addoonkaas waad iska sii ag joogi dad doontana waad fasakan karta masaa'ilka waxyaabaha lagu fasakan karaanay kamid ti haddaba haddii isagii uu yahay addoon iyadiina ay xor tahay weladna ay dhaxasho dhasho weladkiina uu dhinto waladkaa cidda dhaxlaysaa waa kii iyada xoreeyey falaw cataqa abuuhu aabihiiba haddaba xoroobay kii addoonka ahaa bacda daalika intaa kadib in jara alwalaau welihii wuu kasoo guuraya min muctiqi lumka hooyada kii xoreeyey ilaa muctiqi lab buu usoo guuraya waay macnaha tani waxay ahayd kolkii hore waxaaba ku horeeyey xagga xoreynta hooyadaa ku horreysay hooyadaa macnaha la horxoreeyey kolkii dambena aabbaha la horxoreeyey markaa waxaa ku xoog badnaa xaggan dhaxalkan noocana ka aabbaha xoreeyey markaa wuu kasoo guurayaa walaagii kii hooyada xoreeyey wuxuu usoo guurayaa dhaxalkii kii aabbaha xoreeyey haba lagaga horeeya macnaha ilaa muctiqlaab walaa tarisu lmar'atu ruuxa dumari kuma dhaxasho bilwalaa markeeda horeba wala waxaa la yidhaahdo kuma dhaxasho ilaa min catiiqiha kii ay xoraysay welihiisa way yeelan kartaa kii ay iyadu xoraysay way yeelan kartaa dhaxalkiisa wa awlaadihi ubadkiisa kaa kaa iyada xoraysa ubadkiisa iyagana way dhaxli kartaa wa cutaqaa'ihi kuwii uu isagu sii xoreeyeyna walaagooda way yeelan kartaa ruux dumari say nin xoraysa oo isaguna qaar uu sii xoreeyo oo kuwaa uu sii xoreeya ay dhintaan way dhaxli kartaa wey fain lam yakun lilmayit intaa yar waad iska carabkubaad barin doontaa dhawrkaa sodanoo dee haddii ay kuu daahirtana waa macne hadday kuu daahiri weydana dee baryahan malaha isticmaalkeedu aadba uma muuqdo fain lam yakun lilmayiti aqaaribu maydkiiba ma laha xigto walaa walaa'a calayh qof la xoreeyeyna maba ahba sideennan oo kale intaqala maalahu ilaa bayt ilmaal bangiga muslimiinta lagu shubaya qofkan xoolihiisa irsan lilmuslimiin muslimiintaa dhexlaya in kaana sultaanu qofka maamulka ah ee madaxweynaha ah haddii uu yahay caadila qof dee ummadda u garsoorayo oo shareecadda ku dhaqaya hadduu yahay ayaa bangigiisa wax lagu shubaya fain lam yakun caadilan hadduu yahay midaan dee dabatiirho waxba lagu soo gaadhay ama ku gelaya dhismihiisa siyaasadeed rudda waxaa lagu celinayaa hantigan calaa dawi lfuruud dadkii dhaxalka kolkii hore faraska ku qaatay baa lagu celinaya min gayri zawjayni oo aan ahayn ninkii iyo afadii mael qofkani uu dhintay way iska badantay tan oo kale dabeedna dad ehelfara baa jira mael inantiisii oo kalea jirta xooli kala bar bay qaadatay barkii kalaa soo hora casabaa loo raadiyey casabo maba leh casabo ma jirto shaaficiyadu waxay qabaan banka in lagu shubayo bankiina mid aan hagaagsaneyn oo dawshada weeye kama naxnu laan marka xaaladda ay caynkaa noqoto waxaa lagu soo celinayaa inanti inantii baa lagu soo celinaya markii hore maxay lahayd nis nimankana nis kalaa la siinaya marka kalena nis kalaa la siinaya wuu ku dhamaanaya hada salaamiyadin baa la tegaysaday macnihi a'imada kale waxa ay markaa ka warramaan inaan waxba banka xaggiisa marnaba loola kacayn marka la waayo ahlfaradkii iyo casabadii dadka dawiyul arxaamta ah aynu soo tirinaynay dariska halkiisii hore u noqo kuwaasaa dhexlaya bay leeyihin ciddan wax lagu celinayo ee ahlufaradkii waa zawjeynka wixii aan hayn zawjeynku kol hadday nasiibkoodii qaataan wuu ka daciifsan yahay shaygan xididtinimada ahay nasabka waa ka daciifsan yihi sidaa darteed iyagu way tegayaan marna sooma noqonayaan habka loogu celinayana dee wuu xusi doonaayo waxa weeye calaa qadri furuudihim intii kolba qofku uu lahaa oo kale kolkii hore hadduu kolkii hore nis lahaa baaqiga niskiiba haddana la siinaya haddii cid kale la waayo haddana nis kalaa la siinaya dee wuu ku dhamaanaya in kaana sama duu fardi haddii halkaa dad ahlu fardi ay joogaan wey qofkii wuu dhintay dad ahlu farad uu ka tegay markaa baaqigii baa loo